kulankan ay magaaladani ombaasa ay isugu yimaadeen qaar kamid ah in dheergaraadka kasoo jeeda deegaanka khaatumo sted ee ku nool magaaladani ayaa waxa ay diiradda ay ku saareen xaaladihii ugu dambeeyay ay deegaankaasi ka taagan
waxaana laga sugayaa taageero aada u fidsan inay ma artaa oo meelaan deganahay oo nairobi ha noqoto ama mombasa ha noqoto ama gaarisa ha noqoto inaan muujinno taageeraheenna inaan muujinno oo aan isu soo bixinno oo wixii aan u qaban karnana aan la qabannaa
nimankaa reer waqooyi yaanu dariska nahay waxay yidhaahdaan waana la dulmiyey afartan sannadood bay adduunka wareegayeen diyaarad beenay sufojari ay saareen hargeysa dulmigii iyagu ay ka cabanayeen mid ka sii xun ayay samaynayaan culimmadoodii iyo waxgaradkoodiina ayaan ka qabanayn
qofka muslimkaa marka loogu yimaado gurigiisa iyo xoolihiisa iyo naftiisa waxaa waajib ku ah inuu naftiisa isdifaaco waxaana waajib ah inuu ma aragtay iska dulqaado dulligaas ilaahay ma saarin naf waliba iyadoo horey dhalatay inuu qofkaasi ma aragtay naftiisa badbaadsado waa waajib saaran wey waxaanu leenahay abhin dambe oo nimankaa la abhinayaa ma jirtee
dad muslimiin aad ku soo duusheen guryahoodii jooga aamin ah marka waxaad ku socotaan waa dulmi inaad guryahooda dumisaan masaajidda dumisaan isbitaallada dumisaan oo aad maaragtay dadkaas u joogay nabadgelyada aad qixisaan haweenkii iyo caruurtii iyo odayaashii qaar adlaysaan qaar ay qaxaan qaar yacnii intaas oo dhibaata oo aad geysateen wax maaragtay idiin banneeyey sharciga islaamka iyo maaragtay xuquuqda bani aadanka iyo wax allaala wixii la mida midna ma jiraan waxaanu leenahay guryihiinnu ha idin deeqeen meeshii ilaahay idinku abuuray ha idin deeqdo kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa sidoo kale waxay ka tacsiideen geeridii abwankadiya iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi oo ku geeriyooday weerarka haatan muddada sideed bilooda ka socda deegaanka laasacaano siday hadalka u dhigeen
meeshan maanta waxaan isugu imaanay inaan maaragtay tacsi u dirno abwaankeennii jaamac kadiye oo naga baxay iyo intii ka horraysayba si ay jamaahiirtii hawsha maaragtay u bilaamatayba muddo siddeed biloodba dadka lagu xasuuqayo xaqdarrada gacanta ka xaqdaran ay ku xasuuqaysay laascaanood iyo gobolka sool iyo sanaag iyo cayn aad iyo aad baan maaragtay arrintaasaytana u cambaaraynaynaa dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan leeyahay war ilaahay intaad ka baqdaan dulmiga ha u hiilinine dulmiga qabta dulmiga inuu wax dulmiya ha ugu hiilinina ee dulmiga qabta soomaaliya dulmiga iska qabta idinkaa isdhibaya idinkaa isbaabi'inaya dalkiinna weeye waxaa loo socdaa naijer maanta waxaa loogu tashanayaa oo reer galbeed iyo afrikaanba ugu tashanayaan waa khayraadka ku jira weeye hadalkooda ayagoo si wata odayaashii iyo aqoon-yahanadii kulankani kasoo qaybgalaya waxa ay sheegeen in deegaanada sool iyo salaag iyo cayn ay u ahaayeen udub dhexaada la dagaalankii gumaystihii ingiriiska iyo weliba sidoo kale inay muujiyeen diidmayska caabin gumaysigaasiya marka laga soo bilaabo wakhtigii daraawiishta oo aad garanaysaan waxa ugu horreeyey oo dadkaas diidanayeen wuxuu ahaa in diintoodii islaamka ah lasoo farageliyo oo dhaqankoodii islaamka ah lasoo farageliyo marka waxay ka hortageen cadowgii wakhtigaa jiray oo dunida ugu awood badnaa oo subar baawar ahaabay ka hortageen iyadoo daa'ifo yar ilaahay subxana wa tacala juguusha waa siiyey waxaana ilaahay makansiiyey dhulkoodii
ugu dambeyn sidoo kale kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu bogaadiyey maamulka khaatimo state ee dhowaan la doortay iyadoona loogu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii cadaaladda u lahaayeen dadka deegaankaasi kasoo jeeda waa kulankii ugu horreeyey oo noociisa oo lagu qabtay magaalada mombasa oo looga hadlayey xaaladda deegaanada khaatimo state iyadoona kulamo noocani oo kale ay ka qabsoomeen meelo kamid a dalkani kenya maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa